عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل kole intaan yar bilaabin waxaan filayaa ladla siyaasa ma laha oo wax dee seel lagu helayaa hawl siyaasa ma lahe bal saaxib alqabas oo kumuha nacam waxbuu ku magac dheeryahay ibn alcarabi qabaskuna muxuu yahay sharax muwada bush muwada buu sharxiisa yahay uu madbacaysan yahay kitaab weyn maaha bal taasi waa wax sahlan bay ahayd halkii kalena dhammaan way wada sahlan yihiin meeshii afyaa unnaas aan lahayn waa fiqu sunna waxaan filayaa dee kolley warkana waadnu yar hayaabaan filayaa waxbaa lasoo wada eegeegay waxna waa lasoo arkay waxaan idhi kitaabkaa fiqu sunno kolley afyaa unnaas baa kuwa sugan xadiidkana waan idin tilmaamay bal maxaa soo aragteen kitaabkii marka ugu laabanteen iyo mar kaleba waay may afyaa unaasa laakiin kelimadan horta doonaya ma afyaaba mise wax kale kelimada waaye maxaa la raacinaya haya afnaa weyaan ha waaye maxaa kale la sheegayaa afnaa waaye wax afyaa waa yahay afyaa wax in macno u helay miyaa jiraan afyaa nacam ya waay macnuhu waa markaa akhlaad waxaa tidhi waa akhlaad min annaas bay dheen min ayihum bal anigu waa sax afnaa weeyaan ee afyaada ma aha afyaadu kolley sida muuqata waa taxriif weeye kitaabka tasxiif ku sugan weeyaan ama qalad ku sugan weeye kitaabka fiqu sunna bal dee waxaa laga yaabaa aayar markaa mayimka kutubtaa ka soo naqliseen taabasho yaroo meel taabateen baa laga yaabaa wixii ayday ku soo baxeen oo saa daraaddeed wixii saa loo helayna waxaa laga yaabaa lada iyo macaan iyo raaxo inaana yeelanba waayo ishkaal kugu taagnaayo aada markaa isagu kugu taagnaad weji u weyday aada markaa heshay oo kale farxaddii lagu farxay kuma farxaysaane bal si aan idiin sheegay anigu sagaaliyo siddeetankii baa su-aasha lay weydiiyey dir rabadan joog xagaaba ahayd waxaan ku bal aan noqdaan idhi magaalada aan tagoon kutubtayda eego wixii kale waaban helhele iyada ayaan waayey kelimadan afyaa kutubtii qariibka kutubtii luqada kutubtii tafsi adugu bal wixii aan eegayo kale waan waayey wax alla wax iyadoo ah fay oo afyaa dee waan arkay laakiin iyadoo afyaa u naas oo naas ay meeshan macno la leedahay calaaqa la leedahay ayaa igu adkaatay sanadaamaan helin sanadii labaad oo koob iyo sagaashankii weliba birihii ugu dambeeyey ayaa waxaa kitaab la yidhaahaa alrafcu watakmiil kolley kutubtan jarxiga ee tacdiilkana maraajicdaisa muhimka ah waa kitaab boqol sanood hortoodun la alifay ama boqol iyo xoogaa nin afartan gaadhina alifay waayo sagaaliyo soddonbu kuba dhintay laknawi boqol kitaab kaba tagay isagoo da-daasee marka rafcu takmiil fi ljarxi watacdiil wuxuu uriyay alfaadan jarxiga iyo tacdiilka iyo maraatibtan culimmadu sheegeen bal markaasuu dhammaan soo wada dhigtaayo dee ibnu abi xaatim oo horreeyey raggii ka dambeeyeyoo bal waxaan leeyahay marka la eega alfaadan culimmadu u isticmaalaan jarxigiiyo tacdiilka iyo maraatibtan waa iq ha idhaaheen waa saduuq ha idhaaheen waxyaalo kale macnaa walow dee kutubtaa hore ay dhigaysay laakiin waa kitaab ururiyo la arko kutubta baabkaas waa usuusha ama aada uguba muhiimsan buu kaba mid yahay kitaabka waxaa taxqiijiyey sheekh isna dee dhowr iyo toban sano hor dhintay marka labadooda waa allahu naxariiso sheekh cabdilfatax buuquda kolley arafc wa takmiil dee waa laga yaabaana sidaa sheekha laguba yaqaanay kutubta uu taxqiijinayo dabcada koowaadta labaata saddexaad waxaa la arkaa inay dee intaasi ay uga dhaxayso idaafaad badan tacliiqaadkiisu leeyahay aakhirka kitaabka unbaa meel isagoo taariikhda bukhaari ka soo naqlinaya waa mulxaqaad taariikhda bukhaariya weyn xagga taraajimta iyo rijaasha ah oo uu leeyahay bukhaari baa wuxuu dhigtaa baabun min afnaai naas ama baabu afnaai naas ayuu dhigtaa adna wixii waa kaa igu taagnaa laba sagood iyo badh cid markaasoo waa markaasaa meeshii deetu waxaanu yidhi waa dee afnaana waa arkay markaa kutubtii aan xataa ka baadhiya kelimadu way ku jirtaa laakiin dee afyaab aan ku jirin afnaabaa ku jirta afnaa oo dee jamcu finwin ah finwina waa ruuxa aan la garanayn cidduu yahay min ayi qabiilatin huwa ama taasoo kale ayuu yahay sida akhlaada ou leeyahay bukhaarina wuxuu dhigtaa dee magacyadii la wadaagsanayay haba ahaato laakiin marka ninkii muxamed keliya yahay oon magacii aabihii la garanayn dadka caynkaasa hadday doon way tacadudaan ayuu ibraahim buu dhigan oo maxamed buu dhigan oo dadka aan la garanayn aabbahood laakiin magacoodii un laba hayo taasuu baab uba dhigtay markaasaan gartay meeshii waan ku laabmay kelimadii baan dib u baadhay oo dee waxay noqotay kelimadii in afnaynaas dee xataa kitaabkeenna matniga ay kuba iman doontaa meel xadiisi ayay kuba sugan tahay adugu ninkii markaasna taajkaaban dhammeeyo dee waana igu cusbaa laftiguna uu ku yaalay ninkii baan ama sheekhaa baan waraaq u qoray oo dee horta aniga aad baan ugu farxay gees kalena labadii sheekhee laba kitaabkan dee isaga dambeeyey oo kale ayaaba inuu duceeyey gees kale waxaan eegay wixii lai soo siiyey iyo kelimadaas ishkaalka igu haysay inaanay isu dhigmin oo dee kelimadani ka qaalisantahay qiimihii kitaabka oo dhan haddaan wax kaleba lahayn faa'iido kaleba aanay keenin intani kaba qaalisantahay waa farxaddii aan bal maalan kuba farxay ninkiina la arkaa risaalo dheer inaan ugu qoron kelimada iyo asalkeed iyo sideedii isaguna markii dambe igala soo jawaabay bal aniga dee taasay ahayd oo markaa aad baan ugu farxay helitaankii aan helay idinkase lada ma laha oo dee kollayna ladada ishkaalka culimmada hore dee faraxoodii lamaba gaadhiyo markay mushkilo saasoo ku timi ay xalkeedii helaan oo waxaa uu soo naqliyaan maxamed ibnulxasan alshaybaani oo kale markay sa mushkila ay u furanto ayaa wuxuu odhan jiray ayna almuluku wa abnaau lmuluk macnaa boqoradii ladadan uu helay markaasuu leeyahay deladadan boqorada iyo inamadoodna ma haystaan ee xaggeyba jiraan waana kelimo kolley culimo xag cibaadiya xag cilmiba iskaga daba tageenoo bal qiso kutubtan dabaqaadka xanafiyada ku sugan dee kitaab iyo laba iyo saddex toona maaha sheekh nasafi la yidhaha ama maxamed ibni axmed nasafi oo qarnigii afraad raggiisii ahaa qarnigii shanaad ee dhowr iyo toban sannadood ku dhaha qaadino ah nin zaahid u ahaa caalim ah oo acyaantii fuqahada waqtigiisiiya faqiirna ahaa habeen baa la yidhaha wuxuu bariyey isagoo dee fikira iyo oo waa ladiiq alxaal xaalkiisii cidhiidhiga ahaa iyo dadkiisii badnaa iyo inuu waxba uhayn iyo waxyaalahaasa ham iyo fikir kuba keenay iyadoo taa uu kuba jiro qoyskiiba dee uu rafaadka kuba jiro ayuu farac furuucdii madhabka xanafiyada ah weeye oo malaa kaba fikiray uun baabu u furmayo waa ka ismoogaan isagoon isogayn buu kacay waa meeraystay ama waa raqsiya isagoo leh aydan buluk wa abdaal buluk islaamtiisii dee dhibtii kuba seexatay ayaa la yaabtoo tidhi maxaa dhacay oo farxadda inta leego deetu arrinkii markuu u sheegay ayay dee iyadii wax kale eegaysa ay qariibsatay way la yaabtay uun bal arrinka ayna almuluk wa abnaa ulmuluk ismogaan baaba u booday oo kale waa taalaa sacdudiini taftaasani oo kale idaa khaada fii baxri tafakuri khaadiri marka calaa duratin min mucdilaati almadaalibi xaqartu muluuka alardi fii nayli maa xawow waniltu lmunaa bilkutbi laa bilkataaybuu lahaayo marka duro ama shay jawharo dee meelaha mucdilaadka fikirkayga iyo waxyaalahaase wixii aan helo marka boqorada iyo dhulka oo dhan iyo waxay haystaanba waxala-aan baan ka soo qaadaaba weeyeenoo marka arrintooda taas ahayd dee xagga cubaadi iyo zuhaaduna saasay ahaayeenoo imaamkii weynaa zaahidka ibraahim ibnu adham ayaa dee iyagu unsigii ay cibaadada ka helayeen iyo dhadhansigii ay barhkood odhanayeenba waa janno mucajalo ah ladada halkaasi oo ruuxa aan taa gelin tamo iyo ta kaleba inuu geli waa macaankii jaanibkaa kaba helayeen ayaa wuxuu odhan jirayba low calima almuluuku wa abnaau lmuluuki maa naxnu fiihi lajaaladuna bisuyuuf hadday boqorada iyo abnaau lmuluuk ay ogyihiin raaxadan iyo ladadan iyo sacaadada aan ku jirno waaba nagula dagaalami lahayn si ay nooga qaadaan tan oo kale kolley hadal fiican buu ku leeyahay ibnljawsi kitaabkiisa saydulkhaadir isagoo hadalkaa ibnu adham tacliiqinaya saydulkhaadir hadal buu ku leeyahay tacliiq buu kuma leeyahay bal waxaan leeyahay haddaba ishkaalku furmay ee iyaga ladadaasuu lahaaye laakiin innaga markay noqotay kombyuutar iyo google ee kelimad intaad ku dhufata ay iska soo yaacaanood dee waxa la da-aya wax culaysa inay tacaba kaama gaadhin maxaa kaa gaadhay hawlba kaamay gaadhine nin ka soo qaad baadi intay ka luntay bilo dhan daydaeyo baadidiisii holo sideedii u dhan farxad weyn buu farxaya laakiin aayarun isagoo hurda haddana neefkiisii agtiisii kuma arkay waxba wax culaysa iyo wax tacabkamay gaadhida wax arkaya ma jirta alle bal laakiin waa umuurasa ladada cilmigeesa ladadii meeshii bay ka baxday maka baabun baabu imaamati lmaftuuni walmubtadici kii isagu fidnaysnaa ee maftuunka ahaa iyo kii mubtadic ahaa bal imaamnimadoodii oo hadduu ruuxan imaamkii uu yahayba mid waxay noo soo socdo qolooyinkii huwaarta ahaayee waqtigii cuhmaan ibnu cafaan dilkiisna arrinta ay kuba dhammaatay madiine intay yimaadeen xisaarinaya iyagaa masjidkii u hadhay isagii waa kuwan aqalkii ku goodoomiyey imaamkii dee iyo khaliifadiiba ama amiirkii mu'miniinta iyagaana dadkii tukinayo kale kolley taasa ay noo soo socotee bal kaa isagu maftuunka ah macnaa waa kii fidno galayba ee ah saaxiba fidna ahaayee imaamkiiba daacadiisii kaba baxayba weeye bal taas ama si kale oo dee macsiyo xumaan kale ayuu kuba fidnaysan yahay bal haddaan wax ka acamsan kuba fasirno taa imaamnimadiisii bal xukumkeedii iyo walmubtadici kii mubtadic ahaa salaaddii lagu daba tukanayuu dad imaam u noqonayay ee kolkolna waxaaba dhici karta ruuxani kii suldada iyo awoodda lahaa inuuyo ruuxii dhibi ay ugaba imanaysa hadduu idhaahanu kuma daba tukanayo bal kuwa imaamnimadoodii baa xukunkiisii iyo baabkani uu baabkiisii yahayba u baab yahay wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala oo markaa mubtadicuna waman ictiqada shayan mima yukhaalifu ahla sunna waljamaca kaa maftuunkiina waa kaa fidno kuba jiree dee iyadu fidnadii qeyb kaba a isagu taas ama wax ka acamsanba waxaan leenahay waaba fidnaysan yahay xataa diin ahaan buu u fidnaysan yahay ama si kaleba bal markaa kaas imaamnimadiisii waqaala alxasanu xasanu lbasri baa wuxuu ihi salli tuko macnaa waa salli khalfahu weeye iskaga daba tuko wa calayhi korkiisaa bidcatu isagaa bidcadiisa iyo dembiga bidcadiisu isagay dushiisa saaran tahaye adiga salaadii kol hadduu dee salaadii sida kale u fiicnaynayo iskaga daba tuko oo salli khalfahu wa calayhi bidcatu macnaa kii mubtadica ahaa hadday bidcadu bidco muqallado ku gaaloobaya aanay ahayn weeye oo haddii dee gaalnimo loogu nisbaynayo laguma daba tukanayo bale laakiin haddii aanu ku gaaloobayno dee bidcooyinkaa kala duwanba ay tahay bidcanimadiisu isagay saaran tahay ee adigu iskaga daba tuko waa xasanulbasri qowlkii taabicigaas oo waa su-aal la weydiiyey taa jawaabtiisu ahayd qaala abuu cabdillaahi abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa bukhaari wa qaala lana muxamed ibnu yuusufa muxamed ibnu yuusuf baa wuxuu nagu yidhi xadaana alwsaaciyu xadaana azuhriyu can xumayd bni cabd qaala xadaana azuhriyu can xumayd bni cabdiraxmaan can cubaydillaahi bni cadiy bni khiyaarin anahu dakhala calaa cuhmaana bni cafaana radia allahu canhu wahuwa maxsuurun bal sanadka inta hore abuu cabdilaahigani waa bukhaari waa sheekhii kitaabkan lahaa wa qaala lana muxamedna cibaaradan dee maynaan soo may badnaynba qaalana waan soo aragnay dee tanna kitaabka meelo way dhacday oo halkii uu xadaanaa ama ahbaranaa kaba odhan laha ama xadaanii ama ahbaranii buu ihi qaala lanaa wuxuu naguba yidhi marka culimmada qaar baa waxay yidhaahaan waxyaalihii aanu majlis cilmi sheekhyadiisa kaga xambaarin iyagoo iska fadhiyo cilmi laga mudaakaroonayo uu kaba maqlay taasoo kaleu siiqadan kaba cabiraa kollayna dee majliska cilmiguna uu majlis ruuxuu u diyaargaroobo ama dee wuxuu soo diyaarsaday baabuu aqriyayaa ama kitaabkiisii baabuu kaba aqriyayaa weeyaanoo waa arrin loo ihtimaamayo la dhowrayo amaa dad intay meel ku kulmeen cilmi uun ka wada hadlaya masaa'il kolkol shaygii oon aada looba dabdin ama aan aada looba hubsan baaba ruuxu sheegi karaa korka kaba sheegi karaa way ka sahlantaho xataa culimada qaar baa diidi jiray waxyaalaha mudaakarada lagaga maqlayen darsiga lagaga maqlayn in laga sii wariyo oo kale ayay diidi jireen sababto dee adigoo aan darsi u diyaaraaba su-aal lagu weydiiya ama arrin saasoo majlis cilmi oo dee dadkii ay kuba kulmeen nuun oo taasi me majlis mudaakaro oo uu ruuxu bal wixii uu waxyaalo sheeg sheego kolkol alfaadii aanu ilaalin aanu dabdin ayaaba dee waxyaalaha kaba iman kara barhkood baa aimada taas bay kaba cabireen oo sidaasuu xadaanaa u odhan waayey waa arrintan oo dee lama sinna taasi waa barhkood say yidhaaheen barna waxaabay yidhaahaan arrintan uu qaala lanaa ka cabira waa wixii aan samaac oo kale ama qiraa'a ahayne ijaaze ahaan uu kaga xambaaray sheekhiisii uu ijaaseeyey oo kale ama munaawaladii kitaabka bilowgiisina ti baab uu usoo dhigtay munaawalada iyo cardiga iyo bal laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay markuu tatabucay umuurahan wuxuu ka cabiray alistiqraa istiqraa waa tatabuc jusiyaadkii qaala lanaa ay kuba timi uu tatabucay oo raacraacay ayaa wuxuu leeyahay arrintu saas ma aha xadiidkan sanadkiisu waa xidhiidhsanyahe laakiin sheekhu marka uu qaala lanaa cabiro ama matnigaa mawquufa amase waxa weeyaan raawi baa ku sugan sanadka aan shardigiisii gaadhsiisan oo rijaashu wax ka warin jiray oo bal matalan xujaysan jiray aan ahayn waa ujeedadu xadiidku waaba xadiid mawsuula mid marfuuca waa u isticmaalaa mawquufna waa isticmaala hadduu matigu mawquuf yahay qaala lana imakana matiga inoo soo socdaa waa mawquuf weeye matiga inoo soo socdaa haddii sanadka uu ku sugan yahay rag shaksi aan shardigiisa ayna cibaarada uu ka cabira weliba sheekhu wuxuu leeyahay maaha dee xaalo keliya waa alisti markuu tatabucay umuurihii iyo meelihii qaala lana uu yidhi waa arrintii xasiiladii usoo baxday xaafid ibnu xajar bal taas buu leeyahay wuxuu yihi bal marka ama maxamed ibnu yuusuf dee waa sheekhiisiiba isaguna waa firyaabi axaadiid kaleba waataynu kitaabka kusoo aragno isagoo xadaanaa leh ee halkan baa saasba bal amaa cubaydullaahi ibnu cadiy ibnu khiyaar waa nin taabiciyoo weyn bal waxaa la yidhaahaa waqtigii rasuulkii ilaahay waaba jiray oo barhkood baa waxay yidhaaheen aabihii waxa lagu dilay beder laakiin taas waxay isku waafaqsan yihiin maaha beder baa lagu dilay waa isagoo xagga gaalada joogo wey ka soo jeeda taasna iskuma waafaqsaneen laakiin kolley waa nin rasuulka ilaahay waqtigiisii dhashayba taabici weyn ah bukhaari iyo muslim iyo abu daa'uud iyo nasaa-ina ay wax kaba wariyaan cubaydullahi ibnu cadiy ibnu khiyaar kolley meelo kalena waa inooguba iman doonaa ninkaas baa wuxuu yihi kolley qaraabana cuhmaan in waxay ka ahayn dhinac hooye annahu isagu dakhala wuxuu usoo galay calaa cuhmaana bni cafaana cuhmaan ibnu cafaan buu usoo galay radia allahu canhu walxaal huwa maxsuurun iyadoo la go-doomiyey waa khaliifadii muslimiinta waa nimankii dee dholalkaa ka yimi masar iyo ciraaq iyo dholol intay isagaba yimaadeen dee waxa weeyaan ayaabay go-doomiyeen oo gurigiisii ayay godoomiyeen masjidkiina markaa iyagaa joogay taas oo kale saxaabadna isagu xataa waa diidayay inay dagaalamaan dee cuhmaan uu diidayaba isagaa dagaalka diidanaa marka ugu dambeydna waa kuwii gurigiisii intay ugu dhaceen kuba dilay ee fidnadiina halkaa ay kaba bilaabantay muslimiinta dhexdooda dhacday fa qaala wuxuu yidhi cubaydullaahi intuu usoo galay cuhmaan buu usoo gelayaa inaka adugu imaamu caamatin macnaa waa imaamkii guud baatay alimaam alacdam waa caamo iyo guud ahaan imaamkeed baa too imaamkii weynaa ama amiirkii mu'miniinta tahay wanasala waxaa degay oo bika adiga maa naraa waxaan aan arkayno oo adigan maxsuurka ah masjidkii aan gaari karahayn uu isagu waasiciyeyba uu kordhiyey bal waxa weeyaan saynu soo marnay aad biyihii ay u diidayaan biru rumuh isagu ninkii waqfiyeyba ahaa xaaladiisu ay taa tahay waana ciidan dhan oo ay badnaayeen wayusalii lanaa waxaana tukinaya oo masjidkii jooga imaamu fitnatin waa imaam fitno waa kuwa iyagu dee fitnada waday nin kaba mida ayaana tukinaya taas buu ihi imaamu fitnatin marka kan uu ishaarayana barhkood nin cabdiraxmaan la odhanayo oo dadkii masar kaba yimi madaxdoodii ahaa ee cuhmaan xisaariyey ama go-doomiyey taas waaba la yidhi waxaa kaloo la yidhi nin kinaanat ibni bashirin la odhanayo isaguna nimankaa ru'uustoodii ahaa labadooduba dadka kol way tukinayeen masjidka dee inay mudday arrintu socotay waqtiyo saxaabo aan iyagu tooda ahaynba dee yaanay dheeraanne ay tukiyeen baa jirto ciid oo kale iyo cali bnu abi daalib tukiyey iyadoo dee abu umaamata bnu sahl waa saxaabi isagoo ama abihiina saxaabi yahay waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay bal uu tukiyey iyo bal waxyaale laakiin kuwii loo jeeday kuwa mahay waa kuwan huwaarta ah kuwii watay ee dee iyagu fidnadan iyo xumaantan iyagu abaabulay watayna ee madaxdooda ah kaasaana tukinaya masjidkii iyagaa dadkii tukinaya wanataxaraju annagu waanu iska dhowraynaayo dee dembi baaban kaba baqanaynaa inaan ku daba tukanno nataxaraj macnaa nataxaraju min asalaati macahu inaanu ku daba tukano ayaanu inaan xaraj iyo dembi kuba dhacno ayaaban ka baqanaynaa waa taxaruj dee waxa weeyaan kolley ta'asama iyo taxaraje iyo tahajadiya oo kale waa marka uu dee ruuxii taxaraja wuxuu iska ilaaliyey dembigii oo waxaan ayaa wuxuu arkay inuu dembi kuba suganyaho uu ka dhowrsado kaba dheeraaday sida tahajado oo kaleo macnuu yahay hurdadiibuu ka tegay oo kale ama ta'asama horaynu laakiin halkii cilmi uguba soo marnay amee iimaan baan kusoo marnayo mucaad iyo ta'asuman oo kale oo ah ruux waa dembi ka baqad oo kale tanna waa anagoo xaraj iyo ismi iyo cidhiidhig jaanibkaasa kaba baqanaynaa inaan ku daba ayaanu ka baqanaynaa buu leeyahy haddaan kuba daba tukano dee meeshiina way joogaan fa qaala cuhmaan baa wuxuu yidhi asalaatu salaadu axsanumaa kii ka ugu fiican weeye yacmalu nnaasu dadku waxay sameeyaan waa waxa ugu fiican salaadu hadday seedii u tukanayaan waxay dadku samaynayaan waa waxa uguba fiicane faida axsana naasu dadku hadday wanaag sameeyaan oy dee salaadii tukanayaan oo arrinku salaad yahay fa axsin macahum wanaaggii la sameey iyaga macooda waaba ruqsayn uu ruqsaynayo in layskaga daba tukado kol hadday salaadii tahay oo salaad waxay dadka ugu yeedhayaan ay tahay ma taasoo kale inkastaba dadkaa fidnada haba noqdeene salaadii waa wax dee dadku ay sameeyaan waxa ugu fiican haddii ay dee salaadii arrintu ay tahay oo ay wanaajiyaan bal dadkay wanaag sameeyaan ay salaad tukanayaan fa axsin macahum waidaa asaabu laakiin hadday xumaan sameeyaan waa xumaanahoodii kale oo dhan oo dee bal maalan waxaan ay kuba jiraan kaba mid yahay fidnadan in la galo iyo waxalla wixii la inkiraya qowl iyo ficil iyo waxyaalaha ictiqaadba ahaa wax oo dhanba weeye wixii hadday dee xumaayaanna dadku ay xumaan sameeyaanna fajtaniib saatam ha waafiqintaas ee isaa'adooda iskagaba dheero oo kaba fogow bal waa ahar buu imaka halkan si aan sheegayna cuhmaan ibnu cafaan buu kuba taagan yahay daahirka kalaamkiisana axsanu maa yacmalu nnaasu dan uu leeyahy salaadu waa waxay dadku sameeyaan waxa ugu fiicane hadday dadkii wanaag sameeyaan oy salaadii tukadaan dee iyagana macoodii wanaagga sameeyo la tuko waaba isagoo ruqsaynaya salaadii iyada la tukanayo uu leeyahy ninkuu inkastaba maftuun ha noqdo kaa fidmaysan haba noqdee kol haddii arrintu fidnadoodii iyo waxoodii aanay ahayn arrintu ay salaad tahay fidnadiisaasi waxba kuma yeelaysa hadduu salaadii uu tukanayo oo dee markaa arrintuna dee weliba iyaga dee waaba shaygaa mudariya kollay dhibbaaba hayseetay oo daruura waa nimankan dee iyagu dhulkiiba gacanta kuba dhigee haystay imaamkiiba xisaarinayay iska waafaqo wanaaggii ku waafaq wixii dee ay ku fidnoobeenna faraa ka qaado kaba tago waaba bal markaas isagoo dee cuhmaan uba ruqsaynaya kollayna waa say dee saxaabadii markaan eegno umaradii jawrka iyo dhibta sida xajaaj oo kale iyo wixii markaa joogay ama cabsiba haba jirtee waabay kuba daba tukanayeen oo kale ibnu cumar baa lasoo naqliyaa iyadoo uu khawaarij meeshii waqtigaa ay jireen waa waqtiyadii dambe nimankay khashabyo odhan jireen waa sheecadii oo kale iyo kuwaasi ay jireen oo kale oo uu dee haddii bal matalan kolba najata dee najda iyo waa ku daba tukadeen ayuu odhanaya aniga ninka yidhaaha xaya cala asalaat waan ajiibi ka xaya cala alfalaax yidhaaha waan ajiibi ka yidhaaha xaya calaa qatli akhiika almuslimi wa akhdi maalih laakiin iigu yeedhaya ruux muslima dilkii iyo maalkiisa kaa ma ajiibayo oo ah marka wixii salaadii ahaa iyadoo jamaacadii la wada cadilo oo faraa laga wada qaado waxaa ka dee mudan kuwa ama jawr ha noqdeen ama iyagu kuwa maftuuniinta haba noqdeene bal jamaacadiisi ay u joogto shicaarkii u joogo in layskaga daba tukado ayaa ka mudan oo ka habboon iyadoo jamaacadiiba laba cadilo waana tan imaka halkan aharkanna waa macnahan kaba qaadanayno ee laguma fasirayo dee kolley khilaafka culimmadu meeshan waa dheer yahay kala qaad ay umuura qaarkood kala qaadaan waaba jirtaa kolkol xaalo daruuriya xaalo kaloo la kala qaadaa laakiin bal macnihii guud baa taasba ah oo xataa umaradii uu rasuulka ilaahay sii sheegay inay salaada waqtigeedii kaba saarayaan oy xumaanta weynee taas leeg laba imanayaan haddana rasuulka ilaahay isagoo dadka yidhi iskaga tukada salaada waqtigeedii tukada iyaga macoodiina laba tukada naafila idiin noqone bal taasna way jirtayba oo dee mu odhan kuwan iyagu lahaa dee dad saasaa iman doona ay yidhaaheen ma la dagaalanaa oo yidhi maya inta ay salaada oogayaan ha laba dagaalamayna dee ha ku daba tukanna ma odhan oo dee taas bal markaa dadka caynkaas ee khaasatan markay xaalasan oo kale iyo dhib saas oo kale jirto dee iyadoo wixii laba wada cadilo taas baa waxa kaba daran ama dee ka roon ka daran iyadoo jamaacadii lagaba tago jamaacadii bal in laba ogo taas baa macnaha xadiidkan uu noqon welina hadal buu inoo wadaa sheekhu waqaala zubaydiyu zubaydi wuxuu yidhi zubaydi waa nin asxaabtii waaweyneyd ee zuhriyeenu kitaabka kuba soo maray moxamed ibnulwalida intani waa mucallaq qaala zuhriyu zuhri baa yidhi laa nara anagu ma ictiqaadinayno an yusallaa in lagu daba tukado khalfa almukhanisi ka mukhaniska waa kaa dumarka isu ekeysiiya hay-adood iyo kalaamkooda maha wax khalqa iyo abuur ah dee iyaduba waa nooc fidno waa bal maalan waa waxaan toosnayn oo taasa haddaba kaa mukhanidkaa marka niinta kasrina weeye macnaheedu kacaynkaasi waa hadduu dee isagii baaba markaa suldadiila ama taasoo kaleo iyo ruux saasaaba imaamkii ah ama si kaleba dad u tukinaya kacaynkaasa in lagu daba tukado anagu ma arkayno ilaa min daruurati laabudda minha inay daruura jirto dee lagama maarmaan arrintu ay noqoto isagiibaaba dee kaa mutaqalibka ah ayaaba ah isagiibaa shawka leh dhibbaa dadkii ugaba imanaysa hadday kuba daba tukan waayaan inay xaaladaasi jirta uun mooyaane annagu in lagu daba tukado kacaynkaasa maba arkayno oo macnaha wuxuu halkana u soo geliyay bukhaari arrinkan mukhanidka markaan idhaahno waa kaa dumarka isu ekeysiye kalaam socod iyo waxyaalaha caynkaasa dee waana tan tashabuhii ay rag ay dumar isu ekeysiinayeen dumar oo rag isu ekeysiiya labadaba rasuulka ilaahay dadka ficilkaasi kaba dhaco uu lacnadayo waa dembi weynbe wuxuu halkan u soo geliyey isagu imaka fidno dee ciidan uu wata iyo tiigtaa horeba maaha ee waxa weeya dee waa ruux muftatana fii diini xaggii diintiisa marka la eego iyo sidan buu kaa fidmaysan yahay marka kacaynkaas haddaan daruura jirin buu leeyahay lagu daba tukada ma odhan mukhanid markaan idha haddii mukhanid la idhaa macno kale uu noqdaayo waa kan dee isagu waxa weeyaan loo tago ayuu noqonayaabe bal anagu kaama arkayno weeyaan inay daruura jirto mooye macnaa ujeeddadu ruuxii dee imaamka ahaa haddii uu ama kaa mubtadaca ha noqdo kan maftuunka ka sidan oo kalea haddii manduuxa la helaya aan loogu daba tukan jamaciina la ilaaliyo la oogo dee iyada waa sida laba imanayo dee ikhmaadan lifidnati iyo ikhmaadan libidcatiya taas laakiin hadday daruura timaado ama waxyaalo kale ama inay jamaacaduba cadilmayso waa tan iyada halkan nooguma sugan oo bal ay noqonayso salli khalfahu calayhi bidcatun xadaثna mxamed ibn abana qaala xadaثna gundar can shucbata can abi tayaaxi anahu samica anas bna maliki qaala kule rijaasha waan soo wada maray moxamed ibnu abaadna kolley halkii aynu salaadaha waqtiyadan laysu diidoo kale iyabaa waynu ku soo aragnay halkaa horena sheekhu wuxuu ku soo sheegay ninka moxamed ibnu abaan laba nin nuyaymakana labadiiba waa sheegaya nin moxamed ibnu abaan albalkhi la idhaa iyo moxamed ibnu abaan alwaasidi mid isagu bukhaari unbaabay afraadiisa uu ka mid yahay waa waasidiga midna waa balkhi markaasina halkana wuxuu raajax yeelayaa inuu balkhiga yahay ayuu raajax yeelayaa halkaa horeu labaduba inay laba noo hiqa yihiin uu kuba sheegay walow ninka waasidiga marka taqriib uu joogo kitaabkiisa taqriib uu saduuq kaba cabiro laakiin dee inuu hiqo yahay oo hiqanimo uu xukmiyey oo wax kitaabka inooguba horeeyey bal waa maxamed ibnu abaan albalkhi waana nin musamligii wakiic wakiic buu majliskiisa ninkii muballiq ahaayee dadka xadiidkan uu sheegayo dhawaaqiisa gaadhsiin jirayba uu ahaa marka albalkhi abu tayaxna yaziid ibnu xumayd qaala wuxuu yihi anas ibnu malik qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yihi liabi darin abi dar ku yidhi ismac maqal cidda madaxdaada ah waa adic yeella waa wixii aan macsi ahayn walow lixabashiyin kaa isagu dee madaxda ah ee madaxda kuu noqday ku xabashiya haba noqdo oo kaana ra'sahu zabiibatu madaxiisa aada mooddo xabad zabiibaba aada mooddo bal kaasba haba noqdee kolle xadiidkan horeynu dhowaan uba soo maray mid laba mid ah ama xadiidka abudar halkana sheekhu wuxuu usoo geliyey usoo qaaday ruuxaa sifadiisu ay tan tahay ruuxaa cajamiga ah ee waxa weeye sifadiisu ay tan tahay ee haddana dhici karto inuu waalibo noqdo ama kaa dee la maqlaye la adeecayo uu noqdaa ee waxaa inta badan kama marhnaanayo jahli xaggii diintiisa uu kaba jaahil yahay ama bidco uu kuba dhaco ama jaanib kaleba bal maqaamka aanu isagu lahayneen u mudan oo uu isagu laba wareegay baaba iyaduna fidnadii ah fidno gelitaankii oo markaa jaanibkaas buu usoo qaaday ah haddaynu jaanibkaa ruuxa muftatanka a yahay ama ruuxa jahli iyo bidco kolley aan ka badbaadayn kol hadday sifadiisu taa tahay haddana rasuulka ilaahay muxuu amray in la maqloo la adeeco waxaan macsi ahayn halkan maxaa soo gelaysa kol hadduu waaligii yahay dee isagii baa dadkii tukinaya markaa tukashadii dabadiisa lagu tukanayay ayaa iyaduna soo gelaysa oo ah dee sabcigii iyo daacadii ka mid noqonaysa la maqliyo la adeecayay markaa baabka munaasabada ula yeelanaya taa weeye baabun yaquumu wuu istaagayaa shaksigu ama ruuxii ma'muumka ahaa can yamiinilimaami imaamka midigtiisa bixidaayi halkaa dhinaciisa sawaa-an xalayn iyagoo siman oo dee aan kala horeyn kalana dambaynee siman uu la siman yahay idaa kaanaa hadday yihiin itnayni laba oo bukhaari baa wuxuu leeyahy waa tarjamadii xadiidkan oo aynu marar kala duwan soo maray in marka la eego in xadiidkan kolley haa waan soo maray oo isagoo marar kala duwan baan soo maray inta inoo horeysay imakana waa soo celcelin doonaa weliba intaa inagama hadhayo waa xadiidkii markii uu gurigii rasuulkii ilaahay maymuuna ay gelaysay oo ibnu cabaas isagoo yar yimuu habeenkii u hoyday si uu u eego rasuulkii ilaahay cibaadadiisa waa xadiidkaasoo de ilaa aynu markaa horeba aynu inoo soo socday cilmi iyo wax kaba dambeeyey ayay tahayba ayuu tarjamadan kaba qaatay macnuhu waa maxay markaas ruuxii hadduu imanka imaam iyo ma'muum keliya ayiin waa laba keliya cid kale ma jirto marka maxay samaynayaan ma'muumku mowqifkiisu imaamka dabadiisa maaha oo imaamka dabadiisa ma joogsanayo xaggii bal maalan bidixdiisana kama joogsanayo ee midigtiisu ka joogsanaya weliba midigtiisa kaba joogsadee bixidaahi dhinaciisii oon ka fogeyn oon ka durugsanayn bay keeniyeen lafdigan sawaa-an ee uu raaciyey markaa macnuhu walow aanay lafdiga xadiidka taasi dariic daahir ku ahayn laakiin dee duruqda kale iyo riwaayadka kale xadiidku kaba qaataye lafdigan sawaa-anna wuxuugaba wadaa ma kala horeynayaan kamana horeynaya kamana dambaynaya uu la sinaanaya dhinaciisii inta uu soo joogsado ayuu laba sinaanaya kama dambaynaya kolley shaaficiyada qowlkoodna wax yar buu kaba dambayn bay idhaahaan laakiin dee isagu bukhaari imaka waatan uu la sinaanaya kama horeynayo kamana dambaynayo dee horeynimaba jirtee kama dambaynayo weeye isaga unbuu dhinaciisii ou laba siman yahay xadiidka taasi kuma cadda laakiin alfaada aynu soo maray oo kale faqumtu ilaa janbihi oo dahaaro inooguba horeysa iyo ayaa macnahan uu kuma sugnaanaya laakiin tanuu imika inoo soo noqonayo kuma sugna waxaana halkan sharaxay uguba sugan cada ibnu abi rabax oo la weydiiyey nin nin kale ay dee laba nin baa nin la tukanayo waaba laba keliya halkuu ka joogsanayaayoo markaasuu yihi ilaa shiqihi layman dhinaciisa midig markaasaa wuxuu yihi ibnu jurayj baa weydiinayey ayuxaadii bihi xataa yasufa macahu laa yafuutu axaduhuma alaakhara miyuu la sinaanayaa isagoo saf laba gelayo oon midkoodna ka kale aanu dhaafahayn aanu ka horeynayn haa buu yihi markaasuu yidhi atuxibu an yusaawiyahu xataa laa takuuna baynahumaa furja cadaa uma jeceshahay oo ma dooranaysaa inuu dee la sinaadu iyadoon wax banaan ana meel banaana aanay uba dhexaynoo haa buu yidhi oo kale bal markaa kollayna waa a isagoo athar maqduuca ee xadiidkan baan leenahay kollay halku kaba qaatay dee aathaartaasna waa waxyaalaha axaadiida ka horreeyinbay ama camalkoodiiba weeye laftii inoo horreeyey ayaa barhkooda ama halkan daahir kuba ah iminkase tay noo soo socotaa sariix kuma aha cibaaradan ee wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can alxakami qaala waa xakam bnu cutayba samictu saciid bna jubayrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal bitu waxaan bariyoon u hoyday fii beyti khaalatii maymuunata abareertay maymuuno gurigeedii fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam alcishaa salaadii cishaay ayuu masjidku ku tukaday maha gurigaynu ku tukadaye uma jaa wuu yimi dee waqtigii dee uu soo hooyanayey fasallaa arbaca rakacaatin afar ragcadood buu tukaday uma qaama uu naama uu seexday uma qaama uu kacay oo hurdadiibuu kasoo toosay habeenka dhexdii faji'tu waan imi oo dee isaguna wuu soo jeeday wuxuu yimina rasuulka ilaahi inuu cibaadadiisa ogaaday oo muu seexan eh markii uu arkay rasuulka ilaahi oo weysaystay oo dhammaysto salaadii galay ayuu isaguna kacay oo wuu soo weysaystay horeynu taa umuuraha usoo aragnay faqumtu can yasaari rasuulka ilaahi baan xagga bidix ka joogsaday fa jacalanii can yamiini wuu soo wareejiyey oo xaggii midig buu xaggiisii midig buu ijoojiyey ama uu yeelay kollay laba tarjamood dambuu xadiidka kusoo celinaya isukeen daba socdaba iyadaynu hore umuurahana aan usoo aragnay meelana ay u dambeeyaan bal midigtiibuu soo xaggii midig buu soo joojiyey sababto ruuxa keliya mowqifkiisu waa imaamka midigtiisa ee bidixdiisa ma aha fa sallaa khamsa ragcaatin shan ragcadood buu tukaday uma sallaa ragcatayni haddana laba ragcadood oo dee isku koob iyo toban ragcadood bay markaasa noqonayaan uma naama uu seexday rasuulka ilaahay xataa samictu ilaan maqlay khadiidahu khuuradiisii uu khuurinaya u qaala khadiidahu waa isla macno uun labada xarafna qaynka iyo khadu dee makhrajaan way iskuba dhow yihiin uma kharaja rasuulka ilaahi markii salaadii subax gaadhay muu weysaysan eh waayo hurdadiisu weysada may jebin jirin saynu soo maraybe kharaja ilaa salaati salaadiiba u baxay marka iyada xadiidka maxaa inooguba sugan rasuulkii ilaahay waa kan oo markuu soo wareejiyey ayuu dhinaciisii midig buu keenay lafdigu dee midigtii xataa hadduu ka yar horee ka yar dambeeyo ama waxa weeyaan unu laba sinayn lafdigu dee midigtiisi uu noqon karaa oo lafdigane laakiin lafdi inoo horeeyaan nidhi wuxuu ahaaba fa qumtu ilaa jambi waa dhinaciisii oo daahir ay tahay isaguna daahir uu ku yahay dee inay sinaayeenba bal taasba wey markaa ruuxa keligii markuu dee imaam uu laba tukanayo inuu halkaa midig kaba joogsanayo kolley barhkoodna ijmaac bay soo naqliyeen laakiin shabha ijmaac baa jira khilaafka khilaaf saasoo la sheegaba ma aha waxa weeyaan oo halkaasaa mowqifkiisu yahay bal maalan iyada inaanay kala horeynayna dee waa taas aan aathaar usoo naqlinayba aan soo naqlinay lafdigaa hore dhinaciisiibuu joogayna ama joog ayaan joogsadayna kolley waa lafdi daahirtaa kuba ah oo bal maalan markaasi dhinaciisii isagoo joogsanaya midig kuna dhowaanayo oon ka dheeraanayna dhinaciisa soo joogsanayo oon kaba durkayn aan kana dambaynayn oo dee wax lagu tiriyo gaadaashiisii inuu joogsaday ama ka yar dambeeye ahayd taas baa mowqifku uu yahay waa sida iminka axaadiidan iyada inooguba sugan baabun idaa qaama rajulu ninku hadduu istaago can yasaari limaami imaamka bidixdiisa waana laba uun waa labadii un weli fa xawalahu uu soo wareejiyo alimaamu imaamku ilaa yamiina xaggiisa midig u soo wareejiyo lam tafsid salaatuhumaa salaadoodu ma burayso oo waxa weeye ruux baa imaam ahaa salaadii buu galay markaasaa ruux kalaa yimi dhinacii bidix buu kaba joogsaday imaamkii ruuxii intuu qabtay buu soo wareejiyey dee xaggiisa dambaanu mariyo midigtiisiibuu keenay qabashadaa iyo soo wareejintaas waa xarako iyo camal aan salaadii acmaasheedii kaba mid ahayn laakiin salaadiisa taasi waxba kuma noqonayso isagu waa xarakada ruuxan maamuumkii mowqifkiisu wuxuu ahaa imaamka midigtiisuu ahaa mowqif maamuum ma aha keliya bidixdiisaoo la joogsadaa arrinkaasaa meel aan meeshiisii ahaynuu joogsaday ee uu salaaddii weliba kuba galay iyadna horta salaadiisii ma burinayso gees kalena dhaqaaqan uu soo dhaqaaqay ee uu soo wareegu imaamkii xaggii dambe intuu kaba soo maray midigtiisii soo joogsaday isaguna xarakada iyo dhaqdhaqaaqa uu la yimi salaadiisii ma burinayso bal taas buu yihi waa tarjamada waxay nooguba sugan markaasna xadiidku waaba kan waana xadiidkan aan kaba soo baxnay laakiin dee had iyo goor asaaniiddii baa isbedelaysa alfaada markii hore aynaan hayn baa soo kordhaya xadaana axmedu qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaana camru can cabdirabi bni saciidi can mahramata bni sulaymaana can kuraybi mowla bni cabaasin can ibni cabaasin radia allahu canhuma xadiidku sanadkiisu waaba iska yar dheer yahay oo waa toddobuu gaadhay laakiin maa ibnu cabaas markan kuba darno saddexdaa hore axmed waa axmed ibnu saalix bay raajax yeeleen imaamo weeye ibnu wahbina waa imaam camr bnu lxaarina waa imaam oo saddexdooduba waa reer masar iyagu saddexdaa hore saddexda ku xiga cabdurabi ibnu saciid iyo makhramatu bnu sulaymaan iyo kurayb waa reer madiina waana wada taabiciin oo saddex taabici baa sanadkiisa israacay cabdirabi ibnu saciid waxay walaalayeen ninkii shahiirka ah imaamka yaxya ibnu saciid alansaari ee xadiidkii inama alacmaalu biniyaat warinayay ayuu walaalkii yahay waana nin hiqoo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah sheekhiisuna marka la eega makhramatu bnu sulaymaan waa dabaqadiisaasun waa riwaayatulaqraan bay noqon kurayb mowla bnu cabaas aynu marar kala duwan soo maray waa dabaqo ka yar horeysa isna waa taabici haddaba in kurayb baa wuxuu ka wariyey ibnu cabaas radia allahu canhuma qaala inuu yidhi nimtumaan seexday hadda labadaba markaa cabdirabi iyo mukhramo iyo kurayb iyo waa rijaashii lixdaa kutubta lixdaaba intaba waa intooduba dhammaane wuxuu hi can kurayb mowla markaa wuxuu hi nimtu waxaan seexday cinda maymuunata maymuna agteed kolley waa soo jeeda waa jeefay uun waa inan yar weli ma qaangaadhin waa gurigii habaryartii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gurigiisii dee cilmidoodna waa ahaa isagoo da-daasa oo doonaya bal rasuulka ilaahay inuu ogaado cibaadadiisa guriga dhexdeeda uu kalaba yimaadiyo salaadiisa habeennimo walxala annabiyu sala allahu caleyh wasalam cindaha rasuulka ilaahayna agteeda uu ku sugan yahay tilka leylata habeenkaa kolley waa habeen daahirna may ahayn waana dee maxramkii isagu aqalkuma weynoo laba maqsanoo la kala seexda ma lahayn laakiin haddaba meel bay ku wada jiifsadeenba dee meel bay adigu halkaa aqalkii laakiin waqtigaasna dee habeen ay daahir tahayba may ahayn fatawada'a rasuulka ilaahay baa intuu kacay ayuu weysaystay uma qaama uu istaagayoo yusallii xaaluu tukanayo salaad buu u kacay fa qumtu calaa yasaari intaan ina soo weysaystay baan xaggii bidix ka joogsaday fa akhadanii markaa horeba w fajacalanii can yamiini baa inoogu suganay tani ziyaada inooguma sugan seebaa wareejintu ahayd maya wabatan fa akhadanii waa i qabtay laakiin lafdi kale ama xadiidka ibnu cabaasunbaa dee kollay ziyaadada ay kuma sugnayd fajacalanii wuxuu yeelay can yamiini xaggiisii midig buu ii soo wareejiyey fasallaa wuxuu tukaday alaaa casharata ragca kollay waa salaadii riwaayaadkii tii ay uba badnaayeen saddexiyo toban ragcadood ayuu tukaday uma naama waa seexday xataa nafaka saddexiyo tobanka ragcadoodba salaatuleyl bay ahaayeen kollay salaatuleylkiina waa inoo dambeeyaan xadiidka caaishe ahaa rasuulka ilaahay koob iyo tobankama badinna waa aqlabun baan leenahay iyada nafteeda ayaaba saddexiyo toban rasuulka ilaahay inuu wariyo xadiidkeeda aynoogua inuu tukaday inooguma sugantay xadiidka ibnu cabaas bay inoogu sugantay zayd ibnu khaalid bay inooguma sugantaho rasuulka ilaahay saddexiyo tobanna tukay dee in ka yar koob iyo tobanna tukayo sagaal iyo toddobaba tukay haddaba rasuulka ilaahay saddexiyo toban ragcadood uma naama uu seexday xataa nafaka ilaa uu khuuriye waa halkii uu lahaa xataa samictu qadiidahu afuufitaanku waa khuurinu wa kaana wuxuu aydaa naama marka uu seexdo nafaka kolley sawdkaasaa lagaba maqli jiray uma ataahu waxa uu yimi almuadiinu muadinkii waqtigii salaadii subax markuu gaadhay fakharaja uu baxayo fasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan waa umuuro aynu hore usoo aragnay ee maxalu shaahidku waa maxay halkan walow xadiidkii horeba kolba xadiidkuu qeyb soo qaadaya fawaa-ida xadiidku leeyihiina tarjamu u dhiganaya taraajibtanina waa fiqigii bukhaari weeye waa istinbaadkiisi oo axaadiida kala soo baxayay kaa hore wuxuu usoo qaatay imaamku marka la eego iyo ma'muum keliya ayiin mowqifka ma'muumku waa imaamka dhinaciisii iyagoo sinaanaya intaasuu usoo qaatay kana maxaa jirta xarakaa dhacday imaamkii ficil buu laba yimi ma'muumkii ficil buu laba yimi intuba salaadoodii way kaba baxsanayd maamuumkii meel aan meeshiisii ahayn buu joogsaday waananta laga wareejiyey intiiba salaadoodii may noqon may xumaan bal markaa tan buu usoo qaatayoo bal mar waxa weeyaan oo waa faakhadanii fajacalanii can yamiin imika maxalu shaahidku taa horena waxay ahaydba iyada fajitu faqumta can yasaari fajacalanii can yamiini kolleeye laakiin imika tan wuxuu usoo qaatay wareejintan iyo tan ficilkan ay laba yimaadeen qaala camrun camr baa wuxuu yidhi faxadadtu bihi bukayran bukayr baan arinkan ugu waramay faqaala wuxuu yihi xadaanii kuraybu bidalik bal xadiidka kolley wejkii dalaalada waa taan soo aragnay aimaduna kolley malaa qowlkooda inta badan weeye imaam axmed baa waxaa qowlkiisu yahay mala walow barhkoodna laba riwaaya jiraan oo nafli iyo farad ay kala qaadaan hadduu ma'muumku xagga bidix imaamka ka joogsado maaha meeshiisii asal ahaan hadduu halkaa salaadii kuba tukado ee salaadiisii inay burayso taasba bal barhkood waa salaada sunno ah faradkaa ku buraya ee sunnaabay tani ahayd taas waaba yidhaahaa iyo may way kaba buraysaa haddii ilaa aan inta uu ka rukuucayo ani cidi u iman bal matalan oo dhinaca kale xataa kaba soo joogsatee taasna way kolley qeydkay soo naqliyaan weeye markan ay buraysaaye laakiin waa kan ibnu cabaas markii hore salaadiibuu ku galay salaadiisaasna intii uu ku tukaday way u tirsanayde markiiba rasuulka ilaahi waa soo wareejiyayoo dee bal markaa waa intii uu markaa sheekhuna inoo dhigtay lam tafsud salaatuhuma waa imaamkiiyo maamuumkii ama cibaaradan inoo dambaysa ee qaala camrun camrku waa camr bnu alxaaris kolley waa nin kitaabkeenna ku badan waa nin faqiihoo imaama dabaqada alla isiiye imaam maalikiya weeye laakiin isagu isagoon dee siooda waaynaan ayuu dhintayoo in badan buu ka geeri horeeyo hore u dhinto aqraantiisii iyo dabaqadiisii waa ka geeri horeeya waa nin faqiiha caalim ah oo raggaa laba sinaa marka muxuu leeyahay markii hore xadiidka ayuu ka wariyay can cabdirabi bni saciid can makhramata bni sulaymaan can kurayb marka isaga iyo kurayb waxaa udhexeeye laba nin nin kaloo kura markaasi waxa weeyaan bukayr ibnu cabdillahi bn rashid la yidhaha siqaaru taabiciin unbuu xadiidkan u sheegay ninkii baaba ku yidhi xadiidka kurayb baaban kaba maqlay xadiidka kurayb baaban kaba maqlay marka muxuu halkan ka faa'iiday halkii isaga iyo kurayb ay laba u dhexeeyeen cabdurabi iyo makhrama imika dariiqan kale dariiq caaliga u noqdo waxa u dhexeeyaba bukayr keliya waxa weeyaan ujeedada ruux buu faa'iideeyoo ruux baa sanadkiisii ka dhinmay oo sanadkiisii caali baabuu halka noqdayoo isaga iyo kurayb bukayr ibnu cabdilaahi unbaaba udhexeeya dariiqan dambe ayaaba u dhaxeeya oo bal maalan markaasoo halkii markii hore labowgaba dhexaysay intaas weeye intuu sheekhu raximah llahu tacala halkan nooguba soo dhigtay waa caalinimadan baabon waa xadiidkii un qayb kaba mid ah waa kii imakaan haynay laakiin faa'iido kale iyo wax kaloo fiqigii dee kale ka soo saaray halkan ayuu sheekhu tarjamadii kaba dhigto wuxuu ihi idaa lam yanwi haddaanu niyoon alimaamu imaamku an yauma inuu cid tukiyo aanu niyoon uma jaa yimaadaan qowmun qowm oo faamahum uu tukiyo maada yakuunu alxukm iyada halkan muu jasmin kuwa hore waxaan aragnay midna wuxuubuu ihi yaquumu can yamiin alimaam midna waxaa ka yidhi lam tafsud salaatuhumaa labadaa waa jasmiyey halkan muu jasmine maxaa dhacay buu leeyahay imaam baa nin baa dee iska tukanayay keligiibuu ku tukanayay cid tukiis muu lahayn ruuxun baaba ku xidhay dee sa dhacday had iyo goor iskaba badan isagu markii hore imaamnimo ma niyoon waa tan laguba xidhay la raacay oo kale salaadiisu maxay noqonaysaa bal taas sheekhu raximah llahu tacala halkan ma jasmin laakiin dee xadiidka uu inoo soo wado ayaa lagaba qaadan karaa inay salaadiisu ansaxayso oo taasba weye bal markaynu eegno masaladan xadiidkan ibnu cabaas ee inoo soo socda waxa weeya waa xadiidka ibnu cabaas un rasuulkii ilaahay dee kumuu talagelin markaas mana niyeysnaynba inuu ibnu cabaas waa kan iska hordo waa inankaa yaroo bal dee saynu meel soobaroninaa amalqulayimu inuu yidhiba waxa weeye salaadii saasuu kuba galay ibnu cabaasna waa kan kuba xidhay rasuulkii ilaahayna waa sii wato haddaba muu u diidine wareejintan uu soo wareejiyey uu xaggiisii dambe intuu ka soo wareejiyey midigtiisii keenay maxay tahay wakhtigaa inuu dee doonaya inuu ku daba tukado oo markaa imaamnimo niyooday waa kan waa tukinayaa oo kale bal taas baa ah markaa ma waxa weeye halkaas aynoo noqonaysaa markay xaaladan dambe noqoto masaladan aymadna iskuba khilaafsan yihiin haddii iyadoonu markii hore ku talagelin bal uu ruuxu uu iska galo cidi ay ku daba xidhato markaasuu niyadiisii kaba bilaaba imaamnimo salaadiisii waa caadi jamacna way noqonayaan kana wuu ku xidhan karaa bal taas wey kolleyna waxa weya qolooyinka qowlkoodu taa yahay waa aimada aan shardiyin imaamku inuu imaamnimo niyoodo aan shardi kaba dhigin oo imaamku imaamnimo inuu niyoodo aan shardi kaba dhigin ayaa qowlkoodu kaayay dee barhkood san xanaabilada oo kale iyo suuradan bal maalan malaga yaabaa mowqifkoodu mowqif kale yahay nadaro kale iyo leey imaamku marka horeba waa inuu imaamnimo niyoodo kol haddaanu niyoodna imika laguma xidhan kara taasi way jirtaa bal qowlkay noo soo socdaa dee kaasuu waafaqsanaanaya marka wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna msdd qal xadaثna ismaaciil bn ibrahim can ayuba can cabdاlahi bni saciid bni jubayri can abihi can ibni cabaasi qaala anahu qaal ayub sakhtiyaani iyo ismaaciil ibnu ibraahim waa ismaaciil ibnu curaya waa dadka inoo horeeyey cabdاlahi bni saciid bni jubayrna taabicigii weynaa saciid ibnu jubayr ama dee qiimaha badnaa saciid ibnu jubayr ayaa dhalay bal markaa halkana sheekhu wuxuu leeyay inay ayub baa kaba warinaye waa min aqraani ayub horta waa nin hiqoo faadilo weeye oo dee kutubta lixdaaba inoogu wada sugan ee sheekha wuxuu halkan kaba cabiray ayuu bay aqraantiisa uu yahay kolleyna marka la eego kitaabkiisa taqriib uu aada ugu sii xadido dabaqaadka ayuubna wuxuu ka dhigaa khaamisa ama waa taabici yar isagana saadisu ka dhiga markaa sax aqraan way noqonayaanoo labada qolo ee saadise iyo khaamiso xaafid ibnu xajar dhigtaa waa laba qoloo dee isla waqti ahaa ee midna saxaabi unbuu arkay midna ma arag unbay ka dhigan tahay haddii doono kan kalaaba kaba weynaan kara aan saxaabigaba aragoo markaa xaggaa marka laga eega mucaasaro aqraan weyin laakiin xagga liqa haddaan eegno dee kitaabka taqriib markaan u laabana way kala duwan yihin bu marka ayuubbaa jaanibka ka horeynaya ka dabaqa horeynaya bal waxa weeyaan waa nin hiqoo faadil aan leenahay cabdullahi ibnu saciid ibnu jubayr aabihii buu xadiidka ka warinaya can ibni cabaasin qaala bintu waxaan baryay cinda khaalatii habaryartay agteeda faqaama nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baa istaagay yusallii min alleyli isagoo habeennimadii salaadii tukanaya faqumtu adna waan kacay usallii xaal aan tukanaya macahu maciisa faqumtu can yasaarihi xaggiisii bidix baan joogsaday fa akhada biraasi imika labadii hore fajacalanii can yamiinu baan kuma soo arnay waa tan riwaayadan sheegayay wuxuu qabtay madaxuu i qabtay faaqaamanii wuxuu joojiyey can yamiin welibana sade xadiidka riwaayadkiisa kale xagga dambu ka soo wareejiyey ina imaamkii lamana hormarayo salaadii kol hadday u xidhan tahayna dee maamuumkii imaamkiisii kamana horeynayo dee dee ruuxiio salaada tukanaya la hormarana maa xagga dambe intuu kasoo wareejiyey ayuu midigtiisii soo joojiyey bal markaa iyada xadiidkan rasuulka ilaahay imaamnimo markii hore muuniyoon waa mid ooyada taasi waa shay daahira laakiin arrinkan ficilka dambe uu laba yimid waa sugid uu xidhashadii uu ku xidhay uu kuba sugay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa taasi maxay inoo keenaysaa dee khilaafka jiruu sheekhu aanu tan u jasminbe ee waxay keenaysaa ruuxan imaamnimo markii hore niyoon hadduu bal waxa weeyaan cidi ay kuba xidhato inay noqonayso salaadaasi waa dee waa jamacin way u noqonaysaa waqtigaasna niyadiisii waa bilaabi karaa taas oo kale kolley axaadiid kaleo dee iyaguna macnahan xoogeynaya waaba yimaadeenoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiid dee ah iyadoy rabadaanba ahayd ay dad intay ku daba tukadeen oo ay ku xidheen rasuulka ilaahina uu kuba sugay taas saxiixa muslim ku sugan kitaabkana mucalaqaan uguba sugan iyo xadiid kaluu shaarixu soo qaadayo abu daawuud iyo ay wariyeen iyo tirmidi iyo oo ahaa rasuulka ilaahi intuu arkay nin keligii tukanaya inuu yidhi waryaa ku sadaqaysanaya oo la tukanayo dee abubakrin baaba laba tukaday oo markaas ninkuna marka hore m keligiibu iskaba tukanaya waa tan cidi kuba xidhatay bal markaa waa arrin jaa-isaan leenahay baabun idaa dawala hadduu dheereeyo alimaamu imaamku uu dheereeyo salaadii wa kaana lirajuli ninkii in ay u sugnaatay xaajatun xaajo dan buu leeyahay waa dantii adduunya iyadna waa cudurdaar bay noqon fa kharaja uu baxo salaadiiba waa ka baxay weeye fa sallaa uu tukado markaa tani waxaabay noqon kartaa uu ka baxay dee cibaaradu kolley intaa wax ka badan bay ixtimaalaysaa wuxuu ka baxayba salaadii guud ahaan waabay noqon fa kharaja min alqudwa itimaamkii uu isagu ku xidhnaa ninkan imaamka uu la tukanayay ka goostay salaadiisiibuu iskaba watay de haddii la yidhaha barhkood say qolooyinkii taraajimtan bukhaari sharaxay barhkood ay yidhaaheen masjidkiibaabu kaba baxoo gurigiibu iskaba tukaday bal waa cibaareen laakiin dee sida waaqac ahayd waxay ahayd ninkuu masjidkii salaadii adigu qudwadiibuu gooyey markaasuu dee iska dhammaystay salaadiisii lafdi muslim oo dee ay barhkood marka la eego ibnu cuyeyna lagaba warinaya sheekha muslim moxamed binu cabaad ayaa lafdigaa la gaaraa la yidhi laakiin dadkii kale asxaabtii sufyaan ahaa may sheegine lafdigaa muslimna wuxuu ahaaba fanxarafa rajulu fasallama uma sallaa waxda ninka intuu iska leexday ou salaama naqsaday ayuu keligii tukadoo taasi daahir ba ahayd inuu salaadiiba gooyey uu dib isaga bilowdu masjidkii oo jamci ku jiro ayuu iskaga tukaday isagu keligii oo dee waana iskaba tegay bal ruuxu hadduu taa yeelo maxaa xaali yahay maxaa xukum yahay xadiidkii waaba kan oo wuxuu uhi musanifku xadaثna muslim qaala xadaثna shucbaة can camri can jaabir bni cabdillaahi ana mucaada bna jabalin kana yusalii sanadka waaweyn muslimku waa muslim bn ibraahim alfarahidi weeye aad baanu sanadku dee walow hulaasiyaadba uu jiro waa afar isagoo naazilu ima kaba keeni doonaa laakiin intan matigu kaba dheeryahay oo dee faa-iide matni ay laba socoto markaa jaabir bnu cabdilaahi ba wuxu uhi ana mucaada bna jabalin saxaabiga mucaad ibnu jabal kaana wuxuu aha yusalii mid la tukada maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi buu la tukanayay uma yarjicu uu laamayay fa ya-umu qowmuhu tolkii oo reer bani saliima ah saliimadii aynu soo maray jaabirna waa isla reer markaas ayuu tukinayay intuu u tago ayuu salaadii uu rasuulka ilaahi lasoo tukaday waa salaadii habeennimo waa salaadii cishaays ay noo soo socota ayuu iyagii haddana dib u tukinayay waayo waa nin qaari a ayuu ahaa bal xadiidka dariiq kaba dheer waa kana wuxuu yihi waxadaanii moxamed ibnu bashaarin qaala xadaanaa gundaru qaala xadaanaa shucbatu maanta bukhaari iyo shucbo laba nin baa udhexeeya markii horena nin keliya udhexeeyey sanadka dambea ka naasilsan ee laakiin matin ahaan buu ziyaado leeyahay kii hore aan inooguma sugnaynoo kaa hore mukhtasar buu ahaa can camrin camarkan imika inoogu sugan markii hore iyo markan dambeba waa camr bnu dinaar qaala wuxuu yihi samictu jaabira bna cabdilaahi jaabir bna cabdilaahi baan maqlay qaala isagoo yidhi kaana mucaad bnu jabalin mucaad ibnu jabal wuxuu ahaa yusalii mid tukada maca nabiyi sala allahu calayh wasalam uma yarjicuu laamayay fa ya-umu qowmahu tolkii buu tukinayay fasallaa wuxuu tukaday oo alcishaaa salaad cishaay ayuu dadkii tukiyey isagoo rasuulka ilaahi cishaayigaa la soo tukaday fa qara'a bilbaqarati waa salaad cishaay waa habeen dadkuna waa dadkaa beerahoodii ka shaqaynaya maalintii oo dhanba shaqaynayay suuratulbaqara ayuu aqriyay bilaawday wayaan fansarafa rajulu ninkii waa nin imanka ashani waadaan dee cahdi dihin iyo kaba dhigna bal jinsiye markan kaba dhigno waa nin un asha jinsiyadiina macno nakiray leedahay oo dee macno nakiro waa iyadoo laba yidhi fansarafa rajuluni nin baa deeto meeshii iskaga baxay salaadii ama ka gadoomay oo adigu dee qudwadiibu goostay ama waabu kaba baxay lafdiga muslim haddaan eegno kolley ninka nayn sheekhu raximah llahu tacaala sharaxaad buu u sharxaya waayo masalada qaarkood khilaafka dheeree jira iyo bal xadiidka say caadadu istay markuu xadiid wan yahay ee duruq kala duwanna uu leeyahay duruqda kala duwanna ziyaadaad iyo fawaaid ay leedahay marka ugu horeeya ama marka uu sharxayo meesha sharxiisa u munaasibka riwaayaadkii oo dhan buu intuu isu keeno wixii mid kasta ay takale la dheerayd buu sharaxa kuba soo arooriyaa waayo xadiidkan jaabir ibnu cabdilaahina dee kollay dad dhowroo sheekhuba uu mar damba tirin doono ayaa jaabir ibnu cabdilaahi kaba wariyey oo uu kaba midiya camr ibnu diinaar baa kaba wariyey waxaa kaba mida iyadna muxaarib oo iyadna kollay uu sheegi doonaa in abu zubayr baa kaba mid iyo cubaydullahi ibnu miqsam intaba markaa meelihii ay ku sugnaayeenna waa sheegaya wixi ay isla dheeraayeenna sharxuu kuba soo dhiganayo aad buu uba sharxayaaye calaa kulli xaal intan kaba soo qaadanayo dee macnaha guud baan eegaynaa waanu dheeriyo fawaaid badan buu leeya waa eegan doontaane ninkan baa waxaa igu sugan safxadaa dee xadiid ka bilaabmay ta kuba xigtaa sadarka ugu dambeeyo ka ku xigay iguba sugan tahay inuu lafdi uu kuba yimi bazaariyaha ama abu daawuud iyo dayaalisi ha kaba soo naqliya mara xasm bnu ubay bni kacab oo cibaarataasa balo a egan doontan qorooyinkeena fatxa haysta waa nin xasmi laydhaa waxaa ii taalana inuu ina ubay bni kacab yahay waa sida iita halkanun maahae wuu soo noqnoqon doonaa waa soo celin doonaa kolkol magaca hore oo muxarafa oo xaraam ah oo isaguba uu sheegayo laakiin ibnu ubay bni kacab taas oo kale abu daawuud kitaabkiisana bukhaari ka isagu muu dhicin abu daawuud baa isagoo xasmigaasi xadiidka warinaya ayaabuu dhacay oo nin ina jaabiri uu kaba warinayo ee isagana matiga abi daawuud iyo xataa sharaxyadiisa sida sharax cawnulmacbuud iyo san baa dhacday xasm bnu ubay bni kacab baa dhacday waana wada taxriif baan leeyahay halkan waxaa inoogu sugan abu daawuud taas nusqooyinkiisa kuba sugan oo ah ninkan in la yidhaaho si wuxuu ubay bnu kacab dhalo xasmi bnu ubay bnu kacabe sawaabku waxa weeyaan in la yidhaaho xasm ibnu abi kacbin ubayi markaa ma jirto ee waa xasmu ibni abi kacbin oo aabihiibaa abu kacbin ah markaa halkay dhibtu kaba timo bini ziyaadin ama ibni ziyaadina way timeen ninkan waxaa la yidhaha xasm ibnu abi kacb waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida reerkan mucaadiyanaba ahaa wuxuu adeer ruma u yahay kacb ibnu maalik waayo kacb ibnu maalik saxaabigaas waxaa la yidhaha dee saddexdii ka hadhay dagaalkii tabuukna kaba mid ahaa kacb ibnu maalik ibn abi kacbin baa la yidhaha isaga de kollina waa kunya uune magaciisa camr baa la yidhaha ninkaasi isagaa la yidhaha kacb ibn malik ibn abi kacbina waa adeerkee bal waxaan leenahay maaha halkanuun wuu soo yar celcelin doonaa kolkol way soo dhici doontaa abu daawuudna waa sida ku wada sugan sharax iyo matiba ee waana waxaan leenahay taxriif waana nin aada axaadiidiisu u yartoo saxaabiyo bal waxaa la arkaa xadiidkaasunbuu abu daauud kuba leeyay waayona kitaabkeenan riwaayo kuma laha kituutada kale lixdaana midna kagamaba sugnay abu daauud dee magac ahaantan shuraaxdu inay usoo qaalidaan mooye laakiin riwaayo ahaan abu daauud buu meel keliya ku leeyo halkan takfiifka salaada baabkii uba dhirtay ah oo kolley maalin dhaweydaan soo de casharka subaxdii wuu soo dhaafay bal taasun baan leeyahay saxda haddaba ninkaas baa gadoomo fa kaana mucaadan waxaabad moodaysay mucaad riwaayaadka qaarkoodna kaanaaba timi tanaawala minhu ay dakarahu bisuun weeye xumaan inuu kuba sheegay tanaawala uu qaato lisaan ahaan iyo waxaas weeyo xumaan uu kuba sheego riwaayaadka qaarkood waxa yimi inuu ku yidhi munaafiq weeye bal dee waxaaba dhacday abi daawudniyaba dhacday in laguma yidhi naafaqta ya fulaan hebelow munaafiq baad noqotay maxaad salaaddii uga goosatay oo dadkii uga hadhay taasba weeye markaasuu isaguna rasuulka ilahay yihi maan munaafiq maan noqone rasuulka ilaahay buu u tegay isagoo ashkatoonaya fa balaqa nabiya sala allahu caleyh wasalam riwaayadka qaarkood mucaadna inuu utagay baa meesha jirtay oo isagu naftiisu uu dee malaa ninkan wax ka sheegayay fa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu idhi fattaanun fattaanun fattaanun waxaa inoo dambeeya lafdi ah fattaanun anta isagaan kuma fasiranaynaayo anta fataanu mayo ma nin dadka fidmaynayo fidna badana aatay mucaadow waanu ku celceliya takraar fidna badan iyo fidnayntuna waxa weeyaan dee dadkii marka iyadoo san oo kalea salaadii laguba dheereeyo ee laguba dheereeyo taasi waxay noqonaysaa sabab waxay u noqonaysaa dheerayntaas inay dee salaadiiba ay kaba baxaan inay nacaanba jamaaca inay kuba tukadaan inay jamaacadii kaba hadhaanba taasoo dadkiibaa cibaadadii markaa nacayaba ama taasay nacayaanoo tan weeye fidnadani cumar ibn lkhadaab baa baheqiyabaa shucabtiisa kaba wariye inuu laa tubaqiduu ila llahi cibaada ilaahay dadkaa nacsiinina ilaahay oo marka muxuu kuma fasira yakuunu axaduku imaaman fayuawilu cala alqowmi asalaata xataa yubaqida ilayhi maa hum fiih wey midkiin baa imaam noqonayo salaaddii buu dheeraynayaa ilaahay salaaddiiba nacaan oo kaleo dadkii haddaba fidnadu waa taase wax kale may ahaynba waa dheeraynta dee isagii keentayba ninkan inuu kaba baxo ninkanna waa cudurdaartay oo dee way inoo dambaysaa wixii markii uu weydiiyey rasuulkii ilaahay dee inuu yihi waa nin waxa weeyaan maalintii oo dhan shaqaynayay bal neefkeela ayaaba u xidhnaayoo uu beerta kuwa waraabinayay oo kale waa daalan yahay waa tacabsan yahay de marka suuratulbaqarana waqtigaa laguba aqriya tiibaa deeto tacab kale ay uga sii siyaadaysaa iyo xaajadii uu lahaa daraaddeed oo kaba habsaamaysa aw qaala wuxuu yihi faatinan faatinan faatinan laa takun faatinan waaba alfaadaha qaarkood xadiidka kuba yimi yaanu kitaabkeenna kuba sugnaanin haddaan istifaamtaynii ku wadana takunu faatinan maa wax waa ismi faacil markaas maa mid wax fidmeeya ayaad noqonaysaa oo aad tahayba waxa weeyaan mucaadow wa amarahu wuxuu amray rasuulka ilaahay bisuuratayni laba suuradood oo min awsadi mufasali mufasal subcan mufasalka waa subcan khamiiseed soomaaliduba tilaa ama waa xujuraad iyo ilaa birabinaas ama qowlkooda aada ugu raajaxsan ilaa toban qowl baa jirto kitaabkii inooguba iman doonaa dee bal markaa kolley ka hadalkiisuye qaaf iyo wixii ka hooseeya ilaa qur-aanka khaatimadiisa taasba weeye laba suuradoodoo kuwooda dhexa ah ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh awsad ulmufasal ah ayuu amray kolley bal dee diwaasheeda iyo kisaarteeda iyo awsaadeedu waa wax inoo dambeeya malaa tabyiinkeeda iyo caddaynteedu ay inoo dambayso qaala camrun wuxuu yihi laa axfadu maa camar isagu wuxuu yihi halkan anigu ma xafidsani marka awsaadda waxaaba daa kuwada dhexdhexe ayaaba dee macnuu yahay laakiin waxaa kuba yimi oo riwaayo kuba yimi kuwii rasuul uu amray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inay ahayd sabixisma rabbika laclaa iyo washamsi waduxaaha iyo dee washamsi waduxaaha iyo taas oo kale riwaayaadka qaarkood waxaa bayimi aleyl waleyli idaa yaqshaay oo kale iyo markaas bal wasamaai wadaariqi wasamaai daati lburuujiyo intaba riwaayaad bay kuba wada yimaadeen waana suurado isku dhowdhow bal dee laguba tirinayaanin qasaartii noqoninbe waa marka leega awaasidulmufasil kuwoodii ugu siiya kuwoodii gaabnaaba weeyaan marka mufasal awsaadiisa laba eego halkan uu leeyahay anigu ma xafidsanina waxaa la arkaa shucba markuu kaba warinaye xadiidka iyadoo durug kale lagaba warinayo suuradaha qaar sheegayna way jireen bal marka iyada kolley xadiidku xadiidku waa inoo yar socon doonaa umuuraha xadiidka kuba wada sugan horta mid weeyaan oo ah waana arrinta oo hadalka dheer keentee sharaxa idinkuba sugan khilaafka jira ee barhkood dee xadiidkan kolley waxay kaga jawaabeen ma jirteen laakiin umuur kala duwan jawaabtooda ay ahayd oo ah ruux isagu sunno tukanaya inuu ku xidho ruux farad tukanaya waayo salaadiisii waajibkii waa soo dhammaystay rasuulka ilaahay buu la soo tukaday iyagana waa kan ugu soo celiyay isagoo qaari ahaa imaamkoodiina ahaa iyaga farad bay u ahayd isagana sunnay u ahayd bal markaa ruux muftaridi mid mutanafiloo sunno tukanaya inuu ku daba tukan karo taas xadiidka way inooguma sugan tahay taasba weeye waxaa kaloo inoogu sugan salaad celinteedee laakiin salaada ku celinteedu hadduu ruuxu keli ku tukaday oo uu jamac tukanaya helo waa la tukanaya icaadadu waa sax haddii san oo kale imaamkii raatibkaaba uu ahaa oo qoomkiisa ay sugayaan waa taase laakiin ruux hadduu jamac ku tukaday haddana jamac kale ku celi uun salaadii iyada maaha taas ee in labada xaalee dee inoo sugan waa tan oo kaleoo isagu imaam buu ahaa qoomkiisii waanu soo tukaday waa kan iyagii daraaddeed uguba celiya salaadii hadduu ruuxu aanu isagoon jamac dee keligii tukaday uu jamaaco helo salaada nafteedu in tukanaysana si uu fadiiladii jamaacada u koobo iyada taasna waa kuba dukan tukanayaayo bal umuurahaasna way iyada inooguma sugayn xaggan qiraa'aadka iyo dee teebaha roon iyo deyada weli maynaan gaadhinba qur-aanka iyo suurada bal qiraa'adiiyo wixii kuba tacalluqsanayd ee salaada iyada taasi way inoo dambaysaa arrinka kale jiraana waxa weeye rasuulka ilaahay hadduu yihi fataan fataan abwaabna way inoo dambaysaaye dee inay markaa mustaxab tahay iyagoo dadka ma'muumiinta xaalkoodii la eegayo in salaadii la fudaydiyo bal taasba inay taas inay tahay xaajada adduunyana dal xaajaaba inoo dambaysee inay iyadna umuuraha ictibaartale ay tahayoo cudurdaar ay u noqonaysaba salaada fudaydinteedii inay ruuxani xaaj xaajo diinad ma lahayna xaajo adduunyo dhib kaloo haysatana ma jiro tacabkaa iyo taas ahayn bal umuurahaasi way nooguma sugan yihin kolley axaadiidna way noo socon doontaa wuxuu yihi markaa sheekhu raximah ullahu tacaala baabu takfiifi alimaami imaamka fudaydintiisa fi lqiyaami taagnida uu fudaydiyo dee waa iyadaa inta badan la dheereeya marka qiraa'ada la dheeraynayo oo bal maalan taasna waxay keenaysaa qiraa'adii dee in la fudaydiyo iyo waitmaam rukuuci wasujuudu rukuucdiiyo sujuudiyo lataam yeelo takfiifkan laleeya aimadu ha fudaydiyeen maaha dee salaadii wixii ay u baahnayd in wax laga tago in la dhimo oo la nuqsaamiyo maaha iyadoo lataam yeelayo rukuucdiiyo sujuuddii iyo haddana meelihii dheerayntu ay kuba imanaysay oo la yar koobay noqonaysaa bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna أحmed بن yuنuس qal xadaثna زhayr qal xadaثna ismaaعiil qaala samictu qaysan ismaaciilku waa in abi khaalid qaysan waa in abi xaazim qaala wuxuu ihi ahbaranii abu mascuudin abu mascuud اlbedri baa ii waramo wuxuu ihi ana rajula nin baa qaala yihi wallahi baan ku dhaartay yaa rasuul اllahi inii anigu la ata'haru waan dib dhacaa can salaati اlghadaati salaada subax najri fulanin tii hore salaad cishaayi bay ahayd markaa tani waa waaqaco kale tii mucaad maahae waa mid kale bal xadiidka waxaa ku yimi quba inay ahayd imaamkuna halkan ubay ibnu kacab buu ahaa walow aanu dee dadkii quba degaya reerkoodu ama jiribkoodu ahayn bal waxa weeye in kolley waa salaad kale iyo nin kale weeye min ajli fulani hebel daraadii mima yutiilu bina maxay tahay waa waxau naguba dheeraynaya jamaciiba waan ka hadhaa buu leeya dheerayntaa hebel nagu dheeraynaya daraaddeed fama ra-aytu maan arag rasuul اllahi salى اllahu calayh wasalam fii mawcidatin waa mawcido iyo isagoo dad waaninayo ashadda uga adag oo uga daran qadaban cadho minuu xaggiisa ka ahaatay yowmaydin maalinta maalin uu rasuulka ilaahi iyadoo wacdi arrintu ay tiiyo wuxuu sheeg haddana uu ka cadho badayo cadhadiisu ay kaba adag tahay maan aragba waxaa la arkaa dee iyada taas in dee tacliimaad hore oo horeeyey ay jireen waayo iminka isagii uu canaantay uun fataanun baabuu kuba yidhi laakiin cadho kaloo rasuulka ilaahi markaa mucaad laynoo soo naqriyey may jirin ee tan waxaa dhici kartaba meesha inay muuqatay taqsiir iyo gaboodfal dadkan ama imaamkan kaba dhacday ama wixii habboonaa inuu barto taas iyadu balxaweyan uu kuba gabood falay oo kale ama waxaaba ay tahay ihtimaam daraaddeed si arrinkan loo ogaado aan arrintaa loogu noqon oo laysagaba jiro uma qaala wuxuu ihi ina minkum idinka waxaa idinkaba mid ah munafiriina kuwa dadka eryaya fataanuna taas baa macnaheedu ahaa dadka dad markaa dad eryaya ayaa idinkaba mida fa ayukum kinii maa sallaa maadu zaa'ida weeye kiina sallaa tukiya binaasi dadku tukiya falyatajawas salaada ha soo gaabiyo ha soo koobo fa ina fiihim waxaa dhexdooda kuwa sugan oo ka mida addaciifa ku isagu tamar daran waaba ku dee khalqatan ayuu u daciif yahayba dee mid xanuunsanaya oo xanuunkiisii daraaddeed laba daciifayna waa soo gelaya laakiin xadiid baa inoo dambeeya iyadoo asaqiim gaar looba xusay walkabiira ku weynoo aan karahayn dheerayn badan laguma dheereeyo wadalxaajati nin dan leh xaaje isagu u saaxiiba un isagu waxa weeye xaajadiisii dee qalbigiisiba ku tacalluqsanaanayo haddii salaaddii laba dheereeyo ee bal taas kaabiya kii dee isagu keligii tukanayay ama dad aan cid kale usoo gelahayn oo isla ogol tukinayay taasi suu doono u dheeraynaya waana inoo dambaysaa khaasatan ruuxa keliba ah ee bal taas baa rasuulka yidhahay kollayna xadiid abi daawuudii ay wariyeen kollay asalkiisa muslima kuba sugnaado oo xaggan takfiifka bal daabid loogaba dhigayo ayaa rasuulka ilaahay cuhmaan ibn abilcaas wuxuu kuba yidhi isagoo weydiisay inuu reer daa'if imaam ugaba dhigo qowmkiisii adaa imaamkooda ahe waqtadi biadcafihim waxaad ku dayataa ka ugu tamar daran ugu daciifsan macnaa adigu imaam baa tahay waxaad la socotaa unood ka dhaqaaqda adigu dadkaa dabatukku daba tukanaya kooda ugu daciifsan weye kooda bal maalan taasa kan xanuunsanaya kan dee tamarta daran kan buu adigu bal umuurahaas la soco oo kaasuun ku sale qadarka dee imaamnimadaadii iyo ka adoo xaalkiisaba dhowraya adoo imaama ayuu noqday markaa in isagii laydhaah kaa kuba dayo oo kale ee bal maalan taas waana kollay daabit guudba weeye axaadiidna weli way noo socotaa kolley in yar baan raacina baabun idaa sallaa linafsihi falyudawil maashaa hadduu ruuxu keligii tukanayo waaba salaad keligiibu isagu tukanaya dee soo intuu doona haba dheereeyo kol haddaan waqtigii salaadu baxayn xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana malik can abi zinaadi can ilcraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa salaa axadukum linaasi axadkiin hadduu dadka tukiyo falyukhafifa fudaydiyo faina minhum اdaciifa ku isagu iska tamar daran baa kuwa sugan wasaqiima ku xanuunsaniyo walkabiira ku weyn waidaa salaa axadukum axadkiin hadduu tukado linafsihi nafahaantiisa falyudawil maa shaa falyusali siduu doona ha u tukado weeyo intuu doona haba dheereeyo xadiidii markaan soo marnay ayuunbaa baabkana kuba imanaysa sidaa daraaddeed kollay waqtiga bal iska sabra buaan sabraya baabkaan yar raacina baabu man shakaa imaamahu idaa dawal wuxuu u baabaysanyah ninka imaamkiisa ka ashkatooda waayo waan laqbaynayaa uun sababtoo axaadiidayn soo marnay oo imaka waa jaanib kalu ka joogsaday baabkii waa ninka bal imaamkiisii ka cawda kasoo ashkatooda hadduu salaadiiba dheereeyo waqaalwatan dee ina waa loo yimi rasuulka ilaah iyadoo waatanoo laba ashkatoonaya waa axaadiiaynu soo maray wa qaala abuu usaydin wuxuu yidhi waa saxaabi ansaar ah dawalta binaya bunaya inankiisaa tukinayey mundir layidhaahaabaa tukinayo inankiisii ah markaasuu yihi dawalta bina waad nagu dheeraysay yaa bunaya inankaygiio waad nagu dheeraysay buu malaa dee isaga imaamkii ahaa bacda salaf baa lagaba soo naqliyey inanku aabihii inuu tukiyo ma aha oo kale saacada oo kale iyo inuu tukiyo maaha ee laakiin waatan oo dee isagaa la arkaa inuu imaamkoodiiba ahaaye waad nagu dheeraysay buu yihioo dee waaba cabasho oo kale oo kaba cabanayo dheerayntii laakiin waatan rasuulka ilaahay sheekadii loo soo ashkatooday xadaثna mxamed ibn yuusufa qaala xadaثna sufyaanu can ismaaciila يوسفna محمedna waa فryاbي سفyاanna waa hwrي عن إسماعيل بن أبي khالد عن qays بن أبي xاaزiم عن أبي مسعوudi waa xadيdka imakaan ka soo baxnay qaala wuxuu ihi qaala رaجuل nin baa yihi ya rasuul الlahi iنii la أتأhر عan الصلاaةi في الفجر waxaan kaba hadhaa salaada salaada subax mima kii daraadii yuطiilu bina fulan hebel nooguma dheeraynayo fiiha dhexdeed salaada faqadiba rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam baa cadhooday ma ra-ytu maan arag qadiba isagoo cadhooday fii mowdicin meel ama kaana uu ahaa ashadda mid uga daran qadaban xag cadho minhu rasuulka ilahi xaggii yowmeydi maalinta weli maan aragba waqtigu kaba cadho badnaa uma qaala wuxuu ihi yaa ayuha nnaasu dadow ina minkum munafiriina dad dadka ereyaya kaba midoo dee ninkaa salaadiiba kaba hadhay jamaceedii dee dheerayntan daraaddeed ruuxan baa sabab ugu ahaa imaamkii faman ama annaasa ninka dadka tukiyaa falyatajawaza soo gaabiya salaadii faina khalfahu daciifa walkabiira wada lxaajati xadaثna adam bn abi iyaasim qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna muxaarib bnu dithaarin qaala samictu jaabira bna cabdillahi waa xadiidkeennii aynu kuwa soo bilownay markaan baab axaadiida noocana alansaariya qaala aqbala rajulu nin baa soo qaabilay oo masjidkii bimaadixayni laba neefoo geelow uu ku dhaansanayay ugu dhaaminayay beerta naadix waadne neefkan geela loogu dhaamiyo zariciyo laguba waraabiyo ayuu waday walxaal qad janaxa leylu iyaduu habeenku madoobaaday waa salaad cishaay fa waafaqa mucaadan mucaad buu la soo kulmay masjidkuna waa dee masjidkii reerkooda yusallii isagoo tukanaya oo dadkii tukanaya fa taraka wuxuu ka tegay naadixahu waa neefkiisii geel aha awrkiisii dee uu maantao dhan kusoo shaqaynayuu beerta kuba waraabinayay ama waxaa dhici karta inuu islaa habeennimadanba waraabiyuu markaa waday ayuu kaba tegay oo wa aqbalay ilaa mucaadin xaggii mucaad buu qaabilay fa qara'a bisuurati lbaqara nisa kale suurat lbaqaraed ayuu aqriyay mucaad fadalaqa rajul ninkii waa iska tegay intuu salaadiisii dhammaystay awrkiisiibuu iska kaxaystay wabalaqahu waxaa soo gaadhay ana mucaadan mucaad naala minhun xaggiisa wax ka asiibay ka gaadho ujeeddadu uu wax kuba sheegay sawaa munaafiq isagoo yidhiba fa ata nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi buu u yimi fashaka ilayhi mucaadan mucaad buu uga ashkatooday faqaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam yaa mucaadu afatanun anta aw afatinun waa labadii laftii aynu soo maray alaaa maraarin falowlaa salayta ay hallaa salayta maad ku tukisid bisabixisma rabbika washamsi waduxaaha waleyli idaa yaksha maad suuradaha ku tukisid fainahu yusallii waxaa tukanayo waraag adiga gadaashaada alkabiiru mid weyn wadaciifu mid tamar daran wadulxaajati waaba kan nin xaajo leh sida ninkan oo kale axsib hada fi lxadiidi kolley waxaa leh waa shaki imika halkan xadiidka intan dambe kuba yimi shucbabaa le oo maanta muxaarib kaba warinaya xadiidka xadiidkuna waa xadiidkii jaabir xadiidkan abi mascuud bay umuurahan inooguma sugnaa marka waxaan u malaynayaa intan dambe ah fa inahu yusallii waraa'aka alkabiir wadaciif wadulxaaja inay xadiidkii kaba mid tahay kolley xadiidka jaabirna duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa kale intaasi kumay sugnaynee xadiidka abu mascuud bay kuba sugnayd oo markaa qolooyinkii kale shucbo kuba raacay ee xadiidka muxaarib iyo kaba wariyo dadkii kale iyaguna muxaarib laba sinaayo iyagu lafdiga ma ay sheegine bal shucba markaa taasi laho bal waxaabu leeyahnay intan xadiidkan inay ziyaadadan xadiidkan kuba sugantay qisadan dambe kolley nadar baa kuba sugan qaala abuu cabdillaahi wuxuu yidhi wataabacahu macnaa shucbo waxa raacay waa shucbo maanta weeye saciid bnu masruuqin waa sufyaan abihi sufyaan iyo wamiscarun miscariyo washaybaaniyo waxay ka wariyeen xadiidka ismaaciil ibn waxay dee isagu kaba wariyeen xadiidka dee muxaarib bay kaba wariyeen kolley zi markaa maaha guud ahaane waa xadiidka asalkiisa un alfaadoo dhan ma aha qaala camrun camr ibnu dinaar weeye iyo waa ti aynu riwaayadiisa soo maray iyada wa cubaydullah ibnu miqsamin iyo wa abu zubayri iyaguna jaabir bay ka wariyeen xadiidka waxaa ka wariyay muxaarib iyo camr iyo cubaydullah iyo abu zubayr sharaxoodii iyo alfaadahoodiina xaafiduu wada horraysiiyey qolooyinkaasi iyagu maxay yidhaheen can jaabirin qara'a waa aqriyay mucaadan fi lcishaa'i bilbaqarati oo iyagu may shakiin halkan awinisaa kumay soo darin wataabacahu lacmashu can muxaaribin markaynu shucbood noqono acmashna waa la wadaagsaday muxaarib isagoo kama warinayo oo uu raacayo isaguna malaa riwaayadiisa shakigu kumay sugnayn macnaa shucbuu kuba raacay weeye ama dee laftigiisaa horuu kuba raacay kolley macnuhu waa inoo cadiy wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an